bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa fi karahiyaة الshurb fi aniyaة الdahb wاlfiضة baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati shurbi ku cabid lagu caba nicidda la nacay fii aaniyati الdahabi wاlfida weelasha dahabka iyo fidada qaala xadaثna bundaar qaala xadaثna mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadaثna shucbaة can اlxakm wahuwa alxakm bnu cutayba qaala samictu bna abi layla waa cabdالرaحman bn abi laylى yuxadiثu ana xudayfata اstasqىa xudayfa ayaa wuxuu biyo in la waraabiyo ayuu dalbaday faataahu insaanu qof baa u keenay biinaa-in weel ayuu ugu keenay min fidatin fida ka samaysan faramaahu bihi waa ku tuuray ayb marka laba waxba marka meesha waa ku jiraanoo xudayfat bnulyamaan markan wuxuu joogaa madaa-in meel la yidhaah madaa-in ayuu joogay nin markaa magaaladaas odayaalkeeda ka mid ahaa oo dihqaan dihqaan ayagu waxay dhahaan farisiyiintu qofka odayga camal ah ayuu ahaa wuxuu u keenay markaa weel fida-a buu biyo ugu keenay markaasuu weelkii ku tuuray xudayfat bnulyamaan ee taas marka inuu ku tuuro maxaa keenayo qof wax kuu keenay inaad ku tuurto weel weelkii uu biyaha kugu keenay si ahaan wax laga anfariiro waayo laakiin isagaa sheegi doono xudayfa radia allahu canhu wa qaala wuxuu yidhi innii kuntu qad nahaytuhu innii aniga kuntu qad nahaytuhu waa ka reebay hadda ka horaan u sheegay bar arrintan xukunkeeda waana ka celiyey mar haddii uu marka ka joogi waayey waa ciqaaba marka ayb fa abaa an yantahiya waa ka waa diiday inuu ka joogo ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nabiga nahaa can shurbi nebigu wuxuu reebay cabid la cabo fii aaniyati dahabi walfida lagu cabo weelasha dahabka iyo fidada wa lubsi اlxariiri wadibaaji xariir iyo diibaaj labisashadooda wa qaala wuxuuna yidhi hiya lahum fi dunyaa iyagaa iskale adduunyada waa u bannaan tahay maahan laakiin ayagaa ku dhaqmo ahlu saraf ah walakum idinkaa iskale fi laakhirati aakhiro marka hiya lahum taan cillada xugunka waay waxaana ku tusahay bacdi riwaayaat waxay ku timid fa inahaa lahum fi dunyaa walakum fi laakhira jumlada marka fa'da ay ku jirto idaa waqacat bacda alxukmi afaadat alcilliyata haddii marka inta xugun la sheego jumlo laga daba mariyo fa wadato jumladaa waxay faa'iideyneysaa cillanimo alcilliyata cilladanna marka waa mansuusa mar hadday mansuuso tahayna cillooyinka mustanbadada iyadaa laga hormarina cilladu laba sibaa lagu helaa lagu keenaa marna waa mansuusa marna waa mustanbata marna waa mujmac calayha cillada hadday mujmac tahayna dee dalaaladeedu waa qawi hadday mansuus tahayna waa qawi haddii kale waxay noqonaya in marka cilladu ay noqoto mustanbat ayb walidaalika culimada maxaa loo reebay markay ka hadlayaan weel dahab in wax lagu cuno weel dahaba weel fidaa in wax lagu cuno waxay yidhaahdaan qaarkood waxaa loo diiday cilal mustanbad ee istinbaad ku jiray sheegaan oo nina haddii uu wuxuu cuno weysan yahay midna uu dahab wax ku cunayo xoogaa ninkaas qalbigiisa faqiirka qalbigiisa la kaba saa darteed marka in weel dahaba wax lagu cuno waa la diiday si uusan u niyad jebin waa cilo mustanbado waa middaan laakiin taan baa ka roon oo middaani waxay leedahay waxaa loo reebay tashabuha dartiis iyagaa isticmaalo idinka ha ku dayanina waay marka shareecadana de waxyaabo badan bay ku cilaysaa tashabuha dartiis qaala wafi lbaabi can umi salamata walbaraa wa caaisha qaala hada xadiidu صaxiixu xasan ayb tuxfatulashraafka xasanun saxiix buu leeyahay nusaqa makhduudaadkana saxiixun xasanun qaala baabu maa jaءa fi الnahyi can shurbi qaa'iman baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baabyaha jaa-a ku yimid fi nahyi iska reebidda layska reebay can shurbi qaa'iman istaag in wax lagu cabo qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa bnu abi cadiy can saciidi wahuwa bnu abi caruubata can qataadata can anasi ana nabiya sal l slam nabiga nahaa wuxuu reebay an yashraba arajulu qofku inuu cabo qaa'iman isagoo taagan wax cabo faqiila waxaa la yidhi alaklu cunistana qaala wuxuu yidhi daaka ashaddu cunistaaba kasii adagba cabitaankiio sahlan haddii istaag la diiday cuniddii waa kasii daran tahay ayb marka nahaa an yashraba arajulu qaa'iman nahyigaani muxuu keenaa marka hal huwa nahyun liltaxriim xaaraannimo miyuu faa-iideynaa mase karaaho culammada waxay u badan yihiin inuu karaaho keenayo leanna axaadiis waxaa soo aroortay nebigu inuu istaag wax ku cabay isaga laftiisa uuna keeni doonaa baabka kan ka dambeeyo baabu ruksati fii dalika buu dhahaya calina intuu weyse qaatay istaagay ayuu biyo cabay markaasuu yidhi nebigoo sidaan yeelayaan arkay intuu weyse qaatay istaagay dabadeed biyo cabay marka axaadiidtaas oo hadda soo socoto in istaag wax lagu cabi karo sheegayso waa libayaani aljawaas inay bannaan tahay in lagu cabi karo kuwan marka nebigu waa reebay la leeyahayna in laga fiican yahay sidaas ayay tilmaameen meeshaa marka baxhi waxaa ku jiro haddii in istaag wax lagu cabo laga fiican yahay nebigu shay laga fiican yahay fii xaqihi ma sameynaa isaga wax laga fiican yahay miyuu la imaanayaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh meeshaas marka annaga iyo nebiga waa ku kala duwanaanaynaa oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam asaga marka oo waxaan samaynayo wuxuu u sameynayaa dadka inuu baro dembi inaynan ahayn fii xaqihi asaga wuxuu ku jiraa marka tabliiq iyo waxgaarsiin marka waxgaarsiintaasi nebiga marka kama ahan khilaaful owlaa hadduu nebigu istaagga ku cabaayo isaga karaaha kama aha leanna haddii uunan dadka isaga tuseen say ku ogaan lahaayeen marka naam waxaana inay karaaha tahay inay xaaraamtahay see lagu ogaanayaa marka naam waana mabaaxid looga hadlo khusuusiyaadka rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ayib laakiin annaga haddaan ku cabno istaag wax ku cabno karaahan ku dhacaynaa inagoo heli karna fadhi qaala hada xadiidun xasanu saxiix qال xdثna حmayd بن مسcdة qال xdثna khالد بن الحاrث whuwa khالد بن الحاrث بن عubayd الhujaymiي ثqة hbt rawى lh أصxaaب الكتب الستة عn سacيid عn qتاadة عn أbي mسلm الجذmي أbو mسلm الجذmي مqبول rawى lh التirmidي والنسائي can iljaruudi bni اlmucallى ana nabiya sal l slam nahaa can shurbi qaa'iman nebigu waa reebay istaag in lagu cabo qaala wafi lbaabi can abi saciidi wabi hurayrata waanas qaala hada xadiidu xasanu gariib wahakada rawaa gayru waaxidi sidaasuu wariyey hada alxadiida can saciidi can qataadata can abi muslim can iljaruud can الnabiy sal l slam waruwiya can qataadatana waa laga wariyey can yaziida bni cabdillaahi bni shikhiir can abi muslim waa ninkan abu muslim aljadmi can iljaruud ana nabiya sal l slama qaala inuu yidhi daallatu lmuslim qofka muslimkaa baadidiisa waxa ka dhumo xaraqu nnaari waa naarta holaceeda waa lagu gubanaa macnaha baadidiisa haddaadan yaboohininoo iska qaadato halis waljaaruud bnu lmucallaa yuqaalu ibnu lcalaa wasaxiixu ibnu lmucallaa ayaa saxiixa ibnu lcalaa maaha ayb xaadiidtan marka baabkan kusoo aroortayoo in istaag wax lagu cabo iska reebitaankeeda bukhaari maba werininba isaga wax ka mid a bal bukhaari kitaabul ashriba wuxuu soo saaray oo isaga uu wariyey axaadiidta istaag in lagu cabi karo tilmaamaysa oo wuxuu yidhi baabu shurbi qaa'iman kuwanna maba soo qaadin qaadiciyaad baa marka wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa yacni bukhaari wuxuu leeyahay ibnu bataalan u jeedaa in wuxuu arkayaa axaadiidta kasoo horjeedo oo istaag in wax lagu cabaa reebayso agtiisu inay daciif ka tahay laakiin ibnu xajar taas waa diiday inuunan soo qaadin waa daciif ma ka dhalanaysa ayib ee halkan marka qaadi ciyaad isaga laftiisa axaadiidtan oo nebigu istaag in wax lagu cabo inuu reebay qaar badan oo ka mida wuxuu waa dacfi waxbuu ku sheegay weliba xadiidka qataada na waa cileeyey muslim iyo uu warinaya ibnu alimaamu nawowina marka warkaas qaadi ciyaad wuxuu ku xukumay butlaan ibnu xajar isagoon ka jawaabin xujajkiisa marka ibnu xajar arrintaas waa tacqiibiyey wuxuu yidhi waa sax laakiin waxay ahayd inuu inta butlaan ku xukumo ou meesha uga taga ma ahaynu ee xujajkii uu keenay inuu ka jawaabay ahayd oo ninka caalimkaa markuu qof mas'ale ku naqdiyo waa inuu xujajkiisiina ka jawaabaa marka inuu xujajkiisii ka taga ma fiicnayn buu yidhi isagaa ka jawaabay marka ibnu xajar ayb qaala baabu maa jaa-a fi ruksati fiihi ruksada wixii ku yimid caddaynteedii buu u baab yahay yani fiihi fi shurbi qaa'ima w qaala akbaranaa abu saa'ib salmu bnu junaadata wahuwa alkuufiyu hiqat rubamaa khaalaf ayb abu saa'ib salmu bnu junaadata bni salmin alkuufiy qala xadaanaa xafs bnu qiyaath can cubayd اllahi bni cumara can naaficin can ibni cumara qaal kunaa naakulu calaa cahdi rasuuli اllahi sal l slam waqtigii nebiga waan cuni jirnay wanaxnu namshi anagoo soconayna wanashrabu waa cabaynay wanaxnu qiyaamun anagoo taagan waqtigii rasuulka anagoo taagan baan cabi jirnay ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min xadiidi cubayd اllahi bni cumar can naafici can ibni cumar warawaa cimraanu bnu xudayr cimraanu bnu xudayr abu cubaydat albasriy hiqat hiqa hada alxadiida buu wariyey can abi اlbazariy ayuu ka wariyey abulbazariyu maqbulu tirmidi keliyaa ka wariyey can ibni cumara waabulbazariyu ismuhu yaziid bnu cutaarid qala xadaanaa axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiyu nisbadaas xaggee xaggay saaran tahay albagawiyu qofka haddii la yidhaha maxay tahay bakshuur waa magaalo bakshuur la yidhaha bakshuur marka qiyaasku wuxuu keeni lahaa albakshuuriyu in la yidhaahdo lama dhihin marka baqawi ayaa la yidhi marka nisbe marka oo calaa gayri lqiyaas ah a'imo badanaana ka soo baxeen ninkan baa ka mida abu jacfar albaqawi oo aada uga wariyo tirmidi abulqaasim albaqawi ayaa ka mida oo mucjamu saxaaba iska leh waxaa ka mida muxyi sunna muxyi sunna haddii la yidhaha ayaa laga wadaa abu moxamed alxusein ibnu mascuud albaqawi ninka sharxu sunnaha iska leh iyo macaalimu tanziilka tafsiirka iyo kitaabka tahdiibka ee fiqiga tubaha faraha badan iyo almasaabiixa ayb qaala xadaanaa hushaymu qaala xadaanaa caasimu اlaxwalu wamugiiratu can الshacbiyi can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama shariba min zamzama nebiga zamzam ayuu ka cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan culimada qaar marka waxay ku jamciyaan axaadiidtan waxay leeyiin nebigu maalihii uu istaag wax ugu cabay fadhiga ayaan suuragal u ahayn ciriiri darteed ama meel la fadhiisto oo ayna lahayn darteed ayb marka haddii qofku xaaladaas oo kale uu istaag ku caba laabasa qaarna saasay dhahay qaala wafi lbaabi can caliyin wasacdin wacabdillaahi bni camrin wacaa-isha qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qال xdثna qتyبة qال xdثna محمد بن جعفر عن حuسين المعلم wهو حuسين بن ذكوان عن cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده qال رأyت رsuuل الlhi صلى اه سلم yشhرب qائما وqاacdا نبgaan arkay isaga oo istaag iyo fadhi ku cabayo qال hda xadيiث xسن qال bاب ma جaءa في التنفس في الإناء weelka in lagu neefsado wixii ku yimid marka la cabayo qofku inuu weelka ku neefsado qala xadaanaa qutaybة wayusuf bnu xamaadi qala xadaanaa cabdulwaariث bnu saciid can abi cisaam abu cisaam albasriyu magaciisa humaamah ayaa la yihaha huwa maqbulu muslim ayaa ka wariyey hal xadiid abu daawuud tirmidi iyo nasaa-ina waa ka wariyaan can anas bni malikin ana nabiya sal l slam nabiga kaana yatanafasu fi linaa'i halaaan weelka ayuu ku neefsan jiray saddex jeer maxaa laga wadaa marka waa ku neefsan jiray weelka anuu waxay tahay sharaabka ayuu saddex jeer u neefsan jiray imaanino weelka dhexdiisa ku neefsan jiray waa cabayaa xoogaa yar markuu cabo waa iska qaadayaa bannaanku ku neefsana saddex jeer buu u neefsan jiray waay saddex jeer buu u neefsan jiray ayb wayaquulu wuxuuna dhahayay huwa amra-u wa arwaa isaga ayaa hunguri mar badan wa arwaa isaga ayaa cukanaysiin badan oo qofku inuu oon baxo saasaa u fiican saddex jeer inuu u kala neefsado waxaan halka marqab ou qofka isku siinayo gudihiisa xataa ama caafimaad ahaantiisa xataa ma fiicna ayb qala hada xadiidu xasan qala warawaahu hishaamu الdastuwaa'iy can abi cisaam can anas hadda marka hishaam yow mutaabaceynaana cabdulwaari cabdulwaari ibnu saciid can abi cisaam ay ahayd riwaayadii hore hishaam can abi cisaam weeyaan tan qala warawaa cazaratu bnu haabiti can humaamata can anasi ana nabiya sal l slam kaana yatanafasu fi linaa'i halaaan mutaabaco kalena waa taas qaala xadaanaa marka xadiidkan dambe weliba yani huwa amra-u arwaada xadiidka hore ku jirto in saddex jeer oo u kala nasan jiray ayuu kuqariino ku tusaysa ee saddex jeeroo weelka ku dhex neefneefsan jiray inaynan ahayn qala xadaanaa bundaar qala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa cazrat bnu haabitin اlanصaariy waa kan xadiidkiisa can humaamata bni anasi can anas bni malikin ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama kana yatanafasu fi اlinaaءi ثalaثa ayb kan marka humaamat bnu anas ka hore laakiin abu cisaam isna humaama magaciisa la yihaaha ayb qaala hada xadiidu صaxiix qaala xadaanaa abu kurayb huwa moxamed bn اlcalaa qala xadaanaa wakiicu can yaziid bni sinaanin اljazariy abu farwata الruhaawiy ضaciifu ninkan waa ضaciif aljazariyu markii la yidhaahdana waa nisbatan ila aljaziira ardu ljaziirana waa dhulkan waqooyiga ciraaq weeyaan hadda la yidhaahdo oo kurdigu degan yahay ayaa ardu ljaziira la yidhaahda can ibnin licaa ibni abi rabaax ibnigaana magaciisa iyo ciduu yahay lama yaqaano waa mubham baabka mubhamaadkana kuma sheegin ibnu xajar marka xadiidku sanadkiisa de nin daciifana waa ku jiraa nin mubhamana waa ku jiraa can abihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tashrabuu waaxidan hal mar ha cabinina ka shurbi lbaciiri ratiga cabidiisa oo kale walaakin ishrabuu caba mathnaa wahulaatha laba kol saddex kol wasamuu bismi illaahi dhaha idaa antum sharibtum haddaad idinku cabaysaan waxmaduu alxamdu lilaahi dhaha idaa antum rafactum haddii aada weelka iska qaadaan qaala hada xadiidu gariib wayaziid bnu sinaan huwa abu farwata aruhaawiy qaala baabu maa dukira fi shurbi binafasayni laba neefsasho in lagu cabo laba neefsasho marka waxay tahay in laba jeer laga dhigo sharaabka ayb qaala xadaanaa caliy bnu khashram qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus can rishdiin bni kurayb rishdiin bnu kurayb abu kurayb almadaniyu daciifu ninkan marka waxaa dhalay kurayb mawla bni cabbaas ayaa dhalay waa laba walaalo ah waaye midna waxaa la yidhahdaa rishdiinu bnu kurayb midna moxamed bnu kurayb labaduna waa daciif labadooda moxamed ibnu kuraybna ibnu maajaha ka wariyo ayaa u wariyey rishdiinna waa kanaa tirmidi baa u warinaya can abiihi aabihii markade waa hiqa isaga abuu muslim kurayb ibnu abi muslim abuu rishdiina qurayb ibn abi muslim abu rishdiin alhaashimiyu mawlaahum hiqatun ayb can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama kana idaa shariba nebigu haddii uu cabayo wuxuu ahaa yatanafasu maratayni laba jeer buu u neefsan jiray qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi rishdiin bni kurayb qaala wasaltu cabdاllahi bni cabdالraxmaan abu moxamed addaarimiyu can rishdiin bni kurayb qultu waxaan idhi huwa aqwى am moxamed bnu kurayb isamaa xoog badan mise walaalkiis moxamed qaala maa aqrabahumaa alla isu dhowah labadooda nacam warishdiinu bnu kurayb arjaxuhumaa cindii aniga agtaydase labadooda hadday noqoto rishdiin baa xoogaa raajaxsan ayb qaala wasaltu moxamed bna ismaaciil can hada bukhaarina waa su-aalay buu yihi faqaala wuxuu yidhi moxamed bnu quraybin arjaxu min rishdiin bni qurayb moxamedaa ka raajaxsan buu yidhi wاlqowlu cindii maa qaala abu moxamed abdlahi cabdullaahi bnu cabdiraxmaan aniga marka waxaan rajaxayaa buu leeyahay qowlka uu leeyahay wixii uu rajaxay abu abu moxamed abdabdiramaan cabdullaahi bnu cabdiraxmaan alimaamu daarimi kaas ayuu marka rajaxay rishdiinu bnu kurayb arjaxu waakbaru laakiin hadda waxaa laka la tartansiinayo waa laba ninoo daciifa labadooda yaa roon waay waxa laga hadlayo hadda ma ahan arjaxu marka lagu leeyahay hiqanimo ha u qaadanin middaas marka waa waa haddaad sidaas yeesho marka kaflada aaday kugu fogaaneyna maxaa yeelay laba nin oo labadaba dacfi lagu sheegay baa labadooda yaa roon maxaa laga faa'iidaa marka labadooda ka roon in la ogaado eedda waxay u taraysaa hadhow mutaabacaad iyo waxyaabo kale iyo haddii ay noqoto ama cinda tacaarud iyo waxyaaba unbay marka taraysaa ayb rishdiin bnu kurayb arjaxu wa akbaru waqad adraka bna cabaasinna waa soo gaaray wara'aahu waana arkay wahumaa akhawaani rishdiin iyo moxamed waa laba walaalaa wa cindahumaa manaakiiru waa ka agtoodana manaakiir ayaa ah ayb marka laba neefsasho laakiin wax ma lagu cabi karaa ha oo inaad laba jeer u kala nee neefsato waa yeeli kartaa qaala baabu maa jaa fi karaahiyati الnafki fi sharaab nacidda la nacay sharaabka in la afuufo qofka u afuufo qaala xadaثna cali bnu khashrm qala akhbaranaa ciisa bnu yunus can malik bni anas can ayuba wa huwa bnu xabiib ayub bnu xabiib aلzuhriy almadaniyu hiqat rawaa lahu tirmidiyu waxaa kalou ramzi uga dhigay wakan ay kan muxuu ka wadaa ramzigaas kaaf iyo nuun ya nasaa-i fi lkunaa fi lkunaa maba kamid ahaan umalaynaa kutubaha oo oo ramzigo rumuustooda lagu qoro tahdiibulkamaalka musnadu malik waay annasaa-iyu fi musnadi malik buu ku wariyey ayb anahu samica abalmuhanaa ayb aljuhaniy abulmuhana aljuhani almadaniyu maqbulu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi lam aqif cala smihi magaciisa ma aqaan buu yidhi ma dul istaagin anahu samica abalmuhana aljuhaniya yadkuru can abi saciidin اlkhudriy ana nabiya sal l l slam nabiga nahaa can innafki fi sharaab sharaabka dhexdiisa in la afuufo ayuu reebay faqaala rajulun nahyigan marka waa nahyu adab ee nahyu taxriim maaha leanna culimadu waxay ku ijmaaceen hadduu ku dhex neefsado weelka ama uu afuufo xaaraan ka noqon maayo cuntadaasna waxba ku dhici maysa ayb marka waa nahyu tanziih karaaha ku jirta faqaala rajulun nin ayaa marka arrintaana marka culimada waa ku ijmaaceen uu yidhi ibnu cabdilbar faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi alqadaata araahaa alqadaata saxar ama qashin ayaan araahaa arkayaa fil inaa-i weelka dhexdiisa aan ku arkayaa see yaala sharaabkii baan saxar yar iyo waxbaan ku arkayaa miyaanan afuufeynin marka faqaala wuxuu yidhi ahriqhaa xoogaa balaq sii nacam waxyar daadi dhag sii nacam oo saa iskaga saare afuufid ha ku saarin qaala wuxuu yidhi fainii laa arwaa min nafasin waaxidin fainii anigu laa arwaa ma ka cukanaanayo oo maka oon baxayo min nafasin waaxidin hal mar u neefsashadeed yacnii uga ku oonbixi maayo ayb oo laabudda macnaha wuxuu le inaan weelkii ku neefsado yaa imaanaysa qaala wuxuu yidhi faabini lqadaxa haddaba weelka iska fogey idan markaas can fiika afkaaga ka fogey weelka hadalkan dambe marka waxay ka qa imaam malik iyo wuxuu ka qaatay ibnu cabdilbarna sidoo kale fiihi ibaaxatu shurbi fii nafasin waaxidin qofku inuu biyaha intuu qabsado hal mar uu qarab ka siiyo oo hal neefsasho uu ku cago wax dhan inay bannaan tahay maxaa yeelay liannahu lam yanha arajula xiina qaala inii laa arwaa can nafasin waaxidin bal qaala lahu kalaaman macnaahu fain kunta laa tarwaa haddii aadan ka oonbaxaynin min nafasin waaxidin faabini lqadaxa fii fiika marka qofku haddii uu hal mar uu labadii jeer iyo saddexdii jeer uunan u kala nasanine hal neefsasho oo waxa dhan ku cabo xaaraan maaha yacni waa bannaan tahay ibaaxaa ku sugan saasay leeyihiin ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can cabdilkariim aljazariy can cikrimata can ibni cabaasin ana nabiya sal ll slam naha an yutanafasa fi linaa weelka dhexdiisa in lagu neefsado waa reebay ow yunfaqa fiihi ama la afuufo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb waxaa loo reebay marka haddii weelkii sharaab isagoo ku jiro uu afuufo waxaa laga yaabaa candhuuf inay ka gasho wixii inay uraana laga yaabaa sharaabku isbedelo waxyaabahaas oo wuxuu leeyahay alimaam ibnu lahiir fi الnihaaya inamaa nuhiya canhu min ajli maa yukhaafu waxa laga cabsanaayo an yabdura min riiqihi fiihi inay ay soo dhaafto candhuuf oo meeshii ku shubanto warubamaa shariba bacdahu gayruhu fayata'adaa bihi waxaana laga yaabaa nin kale inuu biyihii inuu cabo rabo candhuuftii markuu ku arko u iska dhaafo ama uu dhibsado marka inaan la afuufin w qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اkhtinaafi اlasqiya baabu maa jaءa fi karaahiyati الtanafusi fi اlinaa weelka in lagu neefsaday dhexdiisa nicida la nacay qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala akbarana cabdالsamd bn cabdilwaariث qala xadaثna hishaamu can yaxya bni abi kahiir can cabdillahi bni abi qataadata can abihi ana rasuula اlahi sal l slm qaal ida shariba axadukum midkiin hadduu cabayo falaa yatanafas fi اlinaa qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi اkhtinaafi اlasqiyati sibraarada in la jebiyo waxay ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay khtinaath waa jebin asalka ayb oo waxaa la yidhaahdaa khanadtu الsiqaa'a idaa hanayta famahu ila اlkhaariji sibraarkii khanadtu الsiqaa'a markaad leedahay macnuhu waxay tahay waa soo jalleeciyey waay afkiisaan bannaanka usoo jalleeciyey khanadtu asiqaa'a saas wa qabactuhu haddii la yidhaahdana gudahan geliyey waay khanaa iyo qabaca khanadtuhu waa soo jalleeciyey afkiisii baan bannaanka usoo dhankan bannaankan usoo jalleeciyey markaasuu intuu ka furo xarigga ku xiran ayuu afka uga cabayaa ee qabactuhu markuu leeyahayna afkiisii soo baxsanaa gudaha inuu kusii celiyo guda ku celintuna waa qabactuhu bannaanka marka loo soo jalleeciyana waa khanadtu siqaa soomaaliga ma qabaa waxaas ayb marka wuxuu leeyahay ibnulahir sidaasuu k u tilmaamay waqabactuhu idaa hanaytahu ilaa daakhila gudaha ilaa daakhilin gudaha haddaad u waxayso ayb maxaa loo reebay marka afka in lagu cabo waxaa loo reebay lan laba shay laba cilo laa yu'manu an yakuuna fiiha haamatun waxaa laga yaabaa sibraarkii in bahal ku jiray markaas haddaad afka inta furato aada qab ku siisata afkaaga isku gediso waxaa laga yaabaa bahalka inaad laqdo waa dhibaato cillada labaadna waxay tahay wainamaa nuhiya canhu liannahu yunatinuhaa biyaha marka haddaad afka ku cabto waa urinaysaa waa uraya waa soo shiiraya labadaas cilaa marka loo reebay leanna sibraarkan waa maqaar bahal iyo inay wax ku jiraan ugama jeedid isaga haddaad isku foorariso waa saas na ayb jiirgaanadanna waa la mid midabada leh dabcan jiirgaanadan waaweyne midab kale haddaad afka intaad ka furato biyihii aada isku rogto waxaa laga yaabaa bahal biyihii ku dhex jira inaad hore u laqdo adhow marka waa dhibaato marka haddaad laakiin ka shubato waad arki kartaa galaaskan oo kale wax waa looga jeedaa ayb bal fiiri sharciga sida uu dadka ugu irshaad sida wax ugu hanuuninayo waxa fiican ayb qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna sufyaan عan الزhriy عan cubayd الlahi bn cabd الlahi عan abi saciidi riwaayatan can abi saciidin riwaayatan maxay tahay waa marfuuc nebigu u rafciyey anahu nahaa can iqtinaati اlasqiyati nebigu wuxuu reebay sibraarada in la jebiyo afka laga soo jabsado wa fi lbaabi can jaabirin wabni cabaas wa abi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix baabun fi ruksati fi dalika inay bannaan tahay in afka wax lagu loo laga cabo in lasoo jabsado saa lagu cabo qala xadaثna yaxya bnu muusa qala xadaثna cabdالrazaq qala ahbarana cabdullahi bnu cumar huwa cabdullahi bn cumar alcumariyu waa daciif can ciisa bni cabdillaahi bni unays huwa alansaariyu almadaniyu maqbuulu can abiihi qaala ra-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay qaama ilaa qirbatin sibraar ayuu u kacay mucallaqatin meel la suray fakhanahahaa waa af jabsaday uma shariba min fiiha afkeeduu ka cabay marka intuu saa usoo jalle afkii bannaanka usoo baxsaday furay ayuu afkeedii ka cabay xadiidkan iyo nahyigii hore marka maxay noqonayaan nahyigu marka waa karaaho kanna waxaa lagu xambaarayaa marka libayaani iljawaaz nebiguna wuxuu u sameeyey waxay tahay inuu jawaaskaas dadka baro isaga karaaha kama ah marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ibnulahir wuxuu leeyahay marka waqad jaءa fi xadiidin aakhara ibaaxatuhu wayaxtamilu an yakuna الnahyu khaasan bاsiqaaءi اlkabiir duna idaawati ibnulahir isaga wuxuu ku jamcinayaa wuxuu leeyahay axaadiidta nahyiga waxaa lagu xambaaraa sibraarka weyninka badan ayaa lagu xambaaraa in afka looga cabo biyaha maaha leanna qofka inay biyihii ku wada daataan kama aamin noqonaya markaas sibraar aad u weynin badan haddaa isku soo jalleecisid ee biyihii dhammaaba inay kugu daataana laga yaabo ee kuwa yaryarkae buraashadaha oo kale ahna dhib male ayagu afka waa looga cabi karaa axaadiidta ruksadana kuwaasuu ku xambaaray ibnulahir ayb qaala wafi lbaabi can umi sulaym qaala hada xadiidu laysa isnaaduhu biصaxiixin wacabdullaahi bnu cumar alcumariyu yudacafu min qibali xifdihi waa la daciifiyaa walaa adri ma garanayo buu yidhi samica min ciisa am laa inuu ciise bnu abi unays ka maqlay ciise bni cabdillaahi bni unays inuu ka maqlay in kale qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can yaziida bni yaziida bni jaabirin wahuwa alsdiyu hiqat faqiih can cabdiraxmaan bni abi camrata wahuwa alansaariyu qiila wulida fi cahdi الnabiy sal ll l slam ibn abi xaatim lakin wuxuu yihi laysat lahu suxbat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can jadatihi kabshata qaalat waxay tihi dakla calaya rasuulu llahi sal l slama nabigaa iisoo galay fashariba min fii qirbatin sibraar afkiis ayuu ka cabay qaa'iman isagoo taagan faqumtu ilaa fiihaa faqumtu waxaan u kacay ilaa fiihaa sibraarka afkiisaan u kacay faqadactuhu waa soo gooyey marka waa soo goostay meelaan dhigtaan oo nebiga barakaysanaya ayb oo raadad raadka rasuulka ayay barakaysanaysaa salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib nebiga aahaartiisa in la barakaystaana waa bannaan tahay isaga ayb amaa gayruhu sidaanoo kale ma loo barakaysan karaa maya leanna maxaa yeele saxaabadii iyo taabiciintii waa ka tageen saas maynan samaynin walidalika ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku sheegay in nebiga khusuusiyaadkiisa ay arrintaas gelayso walidalika culimada qaar badan oo kamida shuraaxda ama alimaamu nawowi ibnu xajar culimo badan iyagu waa caam yeelaan oo meelahaasaan oo kale waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaa wa fiihi jawaazu tabaruki biaathaari الsaalixiin cumuum ay ka qaadanayaan laakiin tarkiga ay ka tageen asxaabta waa qariino xoog badan oo ku tusayso in cumuumkaas uunan jirin ayb sideedana caam kasto oo camalkiisu si gaara loo loogu camal falo aynan saxaabadii ugu camal falin meeshaas marka waxaa ka imaanayo ma fiicna ayb calaa kullin marka abubakar lagama hayo un in timihiisa meel la dhigtay iyo weel uu ku cabay oo la goostay iyo lama hayan marka hadday saxaabadii taas aynan abubakar iyo cumar ku samaynin waxay kutusaysaa marka in nebigu wax ku gaara uu yahay qال hda xadيiث xasn صحيiح غريb qala ويزيد بن يزيد hوa أkو cبدالرحمن بن يزيد بن jابر وهuوa أqdم minه mowtا waana ka horeeyey xagga dhimashada qala baabu ma jaa baabu ma jaءa أna الأymaniina أxaqu bالshurb dadka midigta jiraa ku xaqnimo badan cabidda ayaa ku xaqnimo badan marka maxaa laga wadaa haddii adiga biyo laguu keenay biyaha meeshii la raba waa laga bilaabi ninkii la rabaa lagu bilaabi karaa ayb oo haddii marka biyo la keeno ama wax shay la keeno la wadaagayo marka ugu horeyso qofkii la rabaa laga bilaabi karaa kan ugu weyn waa laga bilaabi karaa ninka ugu weyn markau cabo laakiin ee uu rabo inuu wareejiyo biyahaas midigtuu ka wareejinayaa bidix ma la aadayo marka midigtana waxaa laga fiirinaa waa shay nisbi ah midige midigtu waa nisbiye waa midigta qofka markaa sharaabka haysto oo cabaaya midigtiisa waa haddii midig un layska yiraahdo ninka halkaan jooga midig u qabaa ka halkaan joogana midig kaleu leeyahay waa lagu wareeraya midigtu shay nisbi ah dadka qaarna marka la keeno midig ka bilaabay dhahayan sunnada saas waayay leeyihin maya taas ma ahan sunnada sunnada marka hore ada wax meel gaara in laga bilaabo sunnada si gaara uma sheegaysa nabiga sal ll ly slam sharaabuu dalbaday isagaa loo keenay kadib marka xaggee laga wadaa markaasaa midig laga wadaa sunnadu saas ee marka hore qofkii lagu bilaabee loo qof kasta waa lagu bilaabi karaa waana loo dhiibi karaa qala xadaثna alanصariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna maliku can ibni shihaab xa wxadaثna qutaybaة can maliki can ibni shihaab can anas bni maliki ana rasuula اlahi sal l slam utiya bilabanin caano ayaa loo keenay qad shiiba bimaain biyo lagu daray caano la barxay baa nebiga loo keenay meesha waxaa laga qaadan karaa marka caanaha in la barxan karo laakiin laa lilbayc lishurbi in in la cabo waa loo barxo karaa laakiin lilbayc maya ma banaana leanna kish iyo khiyaano waay caanaha intaad biyo ku darto inaad gaddo marka ood caana ahaan u gaddo laakiin caanaha baraxa gurigaaga adiga taad soo gadatee gurigaaga dhigatay biyo waa ku darsan kartaa ayb wacan yamiinihi midigtiisana acraabiyun ayaa fadhiyey nin reer baadiye ah wacan yasaarihina abubakrin bidixdana abubakar baa ka fadhiyey meeshaana waxaa laga qaadanayaa fiihi mujaalasatu lacraab dadka reer baadiyaha in lala fariiso karo ee mararka qaarda iyagaa wax loo sheegaa danaa laga leeyahay mararka qaar iyagaaba imaanayaan waxbay rabaan marka dadkaa unsiga in la lala fariisan karo ayb fashariba nebiga waa cabay uma acda alacraabiya ninkii ree baadiyaha ahaa buu u dhiibay marka oo midigta ka jiray abuubakarna bidixduu jiraa wa qaala wuxuu yidhi alaymanu falayman midigta midigta ha laga wado alaymanu yani yashrabu alaymanu kan midigta jiraa cabaya uma alayman wahaakada qala wfi lbaabi can ibni cabaasi wasahli bni sacdi wbni cumara wacabdillaahi bni busrin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa ana saaqi اlqowmi aakhiruhum shurban yani xadiidka hore weliba waxaa laga sii qaadanayaa qofka midigta jiro xaq uu leeyahay waay aq uu leeyahay baabu maa jaءa wuxuu ku yimid ana saaqi اlqowmi qoomka midka waraabinayo oo u khidmaynayo aakhiruhum kan ugu dambeeya waay shurban cabidda ninka dadka waraabinaya oo qaadimkaa isaa ugu dambeynaya qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna xamaad bnu zayd can haabiti اlbunaniي can cabdالlahi bni rabax wahuwa alanصaariyu اlmadaniyu sakna اlbasra ninkan basra u degay waa hiqat qatalathu اlazaariqatu alazaariqa manhu maxaa loogu bixiya zaariqana ay ninka nisbatan ilaa naafic ibn اlazraq ayb ninkaasay u nisbo sheegtaa ibn اlqayim wuxuu yidhaahdaa firaqa waxaa la yaab leh wixii aan ahlu sunnati waljamaaca aan ahayn firqooyinka ama waxay u nisbo sheegtaan qofkii aas-aasay muasis ama waxay u nisbo sheegtaan maqaalo iyo hadal ay ku caanbaxeen ayaga muctasiladoo kale ictizaal qadariyada qadariya loo nisbeynaa leanna maxaa yeelay leannahum yunkiruuna alqadar khawaarijta hadda kuwan azaariqa ibaadiya ayaad maqleen zaydiya kulligood waa dad marka in badan oo kamida waa dadka iyaga marka madaahibtaas aas-aasay de madhab marka la aas-aasay oo mu-asis leh oo maxay marka waa so un bidco maahan marka waxaas ayb qofka marka laakiin dadka ahlu sunnada waxay u nisbo sheegtaan ilaa sunnati الnabiy sal l slam walidalika marka waxaa laleeyahay min ahli الsunnati waاljamaaca ayaa la leeyahay sunnadana tii nebiga waay waljamaacana waa ijmaac sunnadii nebigay iyo waxyaabihii marka ay saxaabadu ku ijmaaceen ay ku taagan yihiinaa laga wadaa ahlulxadiid isagana xadiidka nebiga loo nisbeynaa waxyaabahaas oo dhan waa nisbo sharci ah oo iyadu markaas asalkeedana waxna lagu waajib yeelay bay u laabaneen laakiin azaariqa iyo fulaaniya iyo kadaa iyo waxaan haddaad aragto ama duruq ha ahaadaan ama ha ahaadaan waxyaabo kale halkaas ay un galaan dabcan ma ku jiraan madaaristan iyaga cilmiga mararka qaar qofka waxaa dhici karta cilmi ahaan inaa ugu nisbo sheegato middaas maaha waxaan ka hadlaya oo la yidhaha alshaaficiyatu alxanafiyatu alxanaabilatu almaalikiyatu kuwaas maaha nixal iyo maaha iyo ictiqaadaad iyo maaha iyaga ee waxaa weeyaan cilmiga dhinacooda ka yimid waayo bes kuwan kale laakiin aan ka hadlayo waa firqa iyo koox nixla iyo ictiqaad oo u wehliyo waay ama al-aima alarbaca waxay ka mid ahayn ayaga laftooda aimatu ahli sunnati waljamaaca waay waxyaabahaas marka qofka inuu faraha ka qaado waay nisbadiisa sunnada nebiga inay u nisbo sheegto waa ku filan tahay ayb iyo haddii nisbo cilmi ah oo u nisbo sheeganayana dhib ma laha wixii kale laakiin madhab ah yacni firqa ama yacni intimaa noocaas oo kale ah waa in laga fogaada noocuu doonaya ha ahaada ayb an abi qatan عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتاadة عن النبي صلى اه سلم qال sاaqي الqوم آkخرهم شhربا qoomka midka waraabinaya kan ugu danbeeyo weeyaan cabay xagga cabidda isaga ugu danbeeyo qala وفي الbاb عن بن أبي أوفى qال hذا xadيiث xسن صحيiح qال bاب ma جaءa أي الشhراab kana أحب إلى رasuل الlahi صلى اه عل سلم sharaabkee oo nebiga loogu jacayl badnaa agtiisa qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can macmari can الzuhriyi can curwata can caaئishaةa qaalat kana axaba الsharaabi ilى rasuuli الlahi sal ه slam sharaab midka loogu jacayl badan yahay wuxuu ahaa nebiga xaggiisa alxulwu اlbaaridu midka macaanee qabow qaala haakada rawaa غayru waaxidi ayb sidan buu wariyey can ibni cuyaynata mila hada can macmar ayb mid wax ka badan ibnu cuyayn uu ka wariyey sidan oo kale can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaishata waصaxiixu maa rawa الzuhriyu can الnabiyi sal ly slama mursalan lanna macmar marna sidaan musnadaa looga wariyey marna isaga oo mursal ah yunusna sidoo kale isagoo mursal oo wariyey ayb qala xadaثna axmed bnu mحamed qala akhbarana cabdالlahi bn الmubaarak qala akhbarana macmar wayunusu mcmr ee yunus can الزhriyi ana الnabiya sal ly slama su-ila waa kaas waa mursal marka ayu sharaabi aطyab qaala alxulw اlbaaridu qaala wahakada rawaa cabdالrazaaq can macmarin can الzuhriyi can الnabiy sal l slam marka macmaraa laba riwaayo leh sufyaanna wuxuu uga wariyey iyadoo musnada cabdullah bn cabdurazaaqna wuxuu ka wariyey isiyada oo mursala whakada rawaa cabdالrazaaq can macmarin can الzuhriyi can الnabiy sal l slm mursala wahada aصaxu min xadiidi bni cuyayna mursalkii musnadka iscaaridayna wuxuu rajaxay mursalka sababta u rajaxayna waxay tahay dee mutaabacaadka waxaa ku badan tan leanna macmar haddii laysku khilaafay yunus layskuma khilaafay macmar laftiisana qeyb wuxuu leeyahay mursalka xoojinaysa marka tanaa badan marka hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed